hor burburkii dowladii dhexe ee dalka magaalada jowhar waxa ay ka mid ahayd magaalooyinka ugu warshadaha iyo shaqo abuurka badan ee dalka soomaaliya waxaana usoo shaqo doonan jiray dadka ku nool gobolada dalka intiisa kale hadda magaalada jowhar ma laha warshado yaryar oo fududeeya dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin bulshada ku nool degmada iyo deegaanada hoos yimaada qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada tani jowhar ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo bangiyada dalka in ay sameeyaan maalgashi deegaan si ay qeyb uga noqdaan horumarka magaalada tani jowhar waa waxyaabaha aan u baahannahnay in dhallinyarada shaqa abuur loo sameeyo haddii warshad electronic la keeno oo koronto ku shaqaynayso la keeno waxay la jaanqaadaysaa casriga adduunka laakiin warshad oo maanta magaaladeena ama haddii kale ma u dulqaadi karto oo motoor iyo oo ku shaqaynayo oo sababaya inuu qiic bixiyo dhibaato fara badan bixiso warshaddii waxay imaanaysaa extretion ama haddii kale wasaqow kale deegaanka erigidiisa ay saawaysaa laakiin waxaan soo dhaweynaynaa warshadaha casriga ah korontada ku shaqeeyo in dhallinyarada loo sameeyo shaqo abuuray u noqonaysaa waxaana diyaar u nahnay warshadahaas standardka ay ku shaqayn lahaayeen inaan guideline siino isbedelka anaga hagno si ay deegaankeena oo free ugu noqon lahaa dhibaatada isbedelka cimilada faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee dhallinyarada ka helayaan warshadaha yaryar kuw waxaa ka mid ah shaqo abuur toos ah iyo mid dadban warshadaha yaryarka oo la furo waxay si toos ah u abuuraan boosas shaqo sida farsamooyin farsamooy sida farsamayaqaano shaqaale iyo maamul waxay sidoo kale abuuraan shaqooyin dadban oo sida gaadiidleyda iibiyaasha agabka kaalmayaasha suuqgeynta sidoo kale xirfad iyo tababar shaqo ayay sameeyaan dhalinyaradu waxay helayaan fursada ay ku bartaan xirfado farsamo kuwaasoo aan laga helin waxbarashada caadiga ah sida alxanka tolidda farsamada korontada iyo wixii lamid ah dhalinyarada ayagana waxaan dhihi lahaa walow adig qofka biniaadanka maanta maalin alaal maalinta aa jaamacadda adhamaysid micnaheeda maahan inaa xafiis aa ka shaqaysid inaa hay-ada aa u shaqaysid inaa kambaniy aa u shaqaysid micnaheeda maahan haddii aad tusaale aweysid shaqadii ama xirfadii ama fildigii wax aa ku barata aweysid shaqo abuur kalo ama hoolo kalo inaa iska samaysatid tusaale inaa iska abuuritid shaqo yar miis yar oo cabitaan lagu gadaayo inaa isku abuuritid tabakaayo yar oo ganacsi yar oo business iska eh birin xirfadaada waa iska heshid aa iska shaqaysatid hadda xirfadan waxa ku heshidna aa ku shaqaysatid dhalinta marka waxaan leeyahay hol walba nala keeno inaan mar walba aan soo dhaweyno aanan dhihin waxaan wixii anaga noo qalmi maahan anaga dad jaamacad ka baxaan nahay ama dad oo wax bartaan nahay howshaan ma rabno skills walba lagu keeno maanta haddii lagu dhaho in kombyutara halaysan xirfadaasaa lagu bari rabaa ma barane ha inaad dhigi kartid telefon halaysan ma barane ha in wax kastoo lagu keenayo inaa iska maaha markii ugu horeysay oo ay dhallinyaradu ay ka hadlaan in laga shaqeeyo horumarka magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe